goobtan waxaa lagu iibiyaa qoryaha lagu kariyo cunnada taasi oo nolosha ay ka maareeyaan qoysas badan oo ku nool magaalada jowhar iyo deegaanada hoos yimaada qoryaha ayaa asal ahaan laga keenaa geedaha waaweyn ee dhirta si loogu isticmaalo karinta cunooyinka waxa uuna buuxiyaa booska loo isticmaalo dhuxusha waxaan booqday suuqa lagu iibiyo qoryaha oo aan kula kulmay nadiifo cali oo ka mid ah ganacsatada iibisa qoryaha waxaana rediyo isna u sheegtay in xilligan uu hoos u dhac ka jira qiimaha la iibiyo qoryaha iyadoo ku sababeysay in xilli roobaadyada aanan la helin qoryaha ganacsatada oo ku shaqaysta qoryaha qoryaha duurkaa laga keenaya mukbasi waa maalin saddex iyo konton saddex boqol laba boqol iyo sideetan laba boqol iyo toddobaatan bareeska lees ooguma dambeyn saddex iyo konton qoryo iskulab waaye garis waaye tuugaar iskulab wax walbaa la keenaa qoryaha magii laga keeno oraxsan laga keeno qoryo golol ah waaye sidiina ogtimaadaan ku gadanah waa gartay markii saan lagugu keeno ma gaarigaa sii gadaa ama waxaa jirto inaad sii maaragtay yaryareyso mayo mayo may waa loo jijibinaa waa goobaysanaa tobanaan gadanaa toban iyo afaraan gadanaa toban iyo labaan gadanaa jajabaa ii hiraayo waa shidanaa makii wax badan oo leeyahay macnaa lacag aan geliyna ma gaarigayga makii saddex iyo konton ku gato afaraan ku gadanaa afar iyo kontonaan ku gadanaa ganacsida oo sidaa aan macnaa meesha ku haystaa hadda oo bareeska ugu dambeeya saddex iyo konton waanoo jaba yimaan shan boqol lix boqol toddoba boqol lix iyo konton aa la kala iibsanaya laas hadda waanoo jaban yihiin ma jiraan waqtiyo oo qoriga oo qoryaha qaalaan waa jiraan Waa goorma?
mugii oo iyo toddoba boqol xilliga macnaa xilliga roobeedka iyo meelahaas kan oon jabsanayn macnaa qaymihiisa magin goobeyna toban iyo afar toddoba xabo sideed xabo laba xaboo karfahaa lagu dhinaca kale faadumo maxmed waxa ay ka mid tahay dadka sida joogtada ah cunnada ugu karsado qoryaha waxayna iiga warbixisay faa'iidooyinka uu u leeyahay isticmaalka qoryaha dadka gata qoryahan ka mid ahay qorigii waxaan ku gadanaa laba kun saddex kun shan qori aan gadanaa toban kun aan ku gadanaa shantaas qori bariiskeyga iyo wixii kaloo ii gaarto dhuxulaa disdhal dhuxusheygaan duuganaa aan subaxdii gaxwada ku karsanaa qaymihii oo qoryaa markii hore iyo hadda isku qayb ma aha markii hore afar kun shan kun aa la gadi jiro haddana qaaliyay noqdeen waxaas iiga faa'iidaysa badan yahay ciyoho raashinka ii karinaa haddii ku karsadana waa iska duuganaa bir subaxyadayaan haddana gaxwada ku karsanaabo isticmaalka qoryaha cunnada lagu karsado ayaa si joogtaha u isticmaala ganacsatada cunooyinka ku iibisa maqaayadaha magaalada jowhar